فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulantii wacan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga dhagaysataan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida suldaankii beesha jareer weyne ee jubbooyinka oo la aasay kadib markii uu ku baxay duqayn diyaaradeed codadka odayaal dhaqan waxgarad iyo ehelo ka hadlay fagaaraha lagu aasay suldaanka ayaan soo gudbin doonnaa inshaa allah askar iyo saraakiil jubbaland looga laayay duleedka kismaayo oo lagu soo bandhigay jamaame sidee reer jamaame kaga warceliyeen midadka ay daawadeen sida uu ahaa dareenka dadka joogay goobta ayaad ku dhagaysan doontaan dhuuxa majalada ummatun waaxid ah oo ka hadashay siduu u dhacay weerarkii kow iyo tobanka sebteembar warbixin aynu ka diyaarinay cadadka saddexaad ee majalada ayaad maqli doontaan barnaamijka dhuuxa qodobadiisa waxaa ka mid ah maamulka hirshabeelle oo ka qayla dhaamiyey qaadka sida ba'an kaga soo galayo etoobiya xilli maamulka dhexdiisa uu ka soo ifbaxay corona wararkii ugu dambeeyey ee corona kama marna barnaamijka waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa tahay dhegaystayaal barnaamijka dhuux ayaan gudageli doonnaa suldaanka beesha jareerweyne ee jubbooyinka ayaa la aasay kadib markii uu ku baxay duqayn diyaaradeed oo ay geysatay dowladda maraykanka suldaan cabbaas waxaa lagu aasay deegaanka shangole mafuul ah ee duleedka kamsuumah oo ah halka uu ku dhashay suldaanka bartii lagu aasayay waxaa ku sugnaa dad aad u badan oo isugu jira ehelada suldaanka iyo waxgarad soomaaliyeed suldaan cabbaas caan ayuu ka ahaa jubbooyinka waxaana lagu xasuustaa ka qayb qaadashadiisa gurmadka loo fidinaya dadka fatahaadu ay saameeyeen haddaba waxaan idiin soo gudbin doonnaa waxgarad ka hadlay taariikhda suldaanka iyo bartii lagu aasay kuwaasi oo ku sugnaa halka lagu aasay suldaanka waxaan ku hormarayaa nabadoon kabaasow oo ah nabadoonka jareer weyne ee kamsuuma allah naxariiso suldaan abbaas maxamed haaji gaduud suldaankayni waay suldaan soomaaliyeed waay suldaan oo laisku oga ahaa gaalidii haddii ay mudi haysa saas looga hiray haddaan u duubanay haddayna waa u duwananan haddina waa u duwana haddii ilaa idmo insha allah suldaan abbaas suldaankeyga waay suldaankayna waay soomaaliya suldaankeeda waay islaamka suldaankiisa waay maanta waxaa gardara ka heshay gaaladii oo aan sugi hayno inayna sugi hayso insha allah ilaahay idinkiisa wixii ka galabsinayna waa gaarsiinaynaa in wixii tiraysa ha tarto ilaa ilaahay ka dambeeye suldaanka sabarkiisa allah na siiyo suldaankana abbaas maxamed haaji gaduud moodkiisaan karfadhinaa haddii ilaahay idma waa aasaynaa laakiin sidii usa loo aasi dad badan waa loo aasi doonaa haddii ilahay idmo waxaan ka gaabsanaa aad hadalka manka dheeradaaw may rabnay haddii ilaahay idimo haddii ilaahay idimo iskareebnan gaalada waana iskareeb karnay haddii ilaahay idimo baantiyo walaagii suubiyoon kii una suubiyooni ku winya haddii ilaahay idimo suldaanka ina sawarji allah na siiyo usuna meel khayr allah marsiyo kolley meel khayr allah marsiyo iska dhahoyna lamayn ina ina maraw shaki ma jirto maay man jeedaynayso la maagi gaalkii maagi isuna dabadis walaa ka jirto haddii ilaahay idimo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa tantii ka feecan moodkii hadda ka dhiyi suldaanka sugoyna sugayni kulligayna sugoyn haddii ilaah idmo haddii ilaahay na gaarsiiyo insha allah kaasi waxa uu ahaa nabadoon kaba'sow suldaan kamsa oo ah suldaanka jareerweyne ee jirib oo goobjoog ka ahaa aaska suldaanka jareerweyne ee jubbooyinka ayaa goobta ka hadlay bismillaahi raxmaan raxiim inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun suldaan abbaas maanta sabar sha allah na siyo ehlidii ka geeriyoodin sabar khayr allah ha siyo suldaan abbaas nan oonay suldaan diinii ahay oonay dal'yana sinka haajiri meeli gaalada gaalana ewa ahay gaalada sinka haajiri maantana ga'an ga'anta sin haynaya ka sababsati ilaahay meel khayr allah ha marsiyo jannada farduus ilaahay ku waraabiyo ehelkii ka geeriyoodin ma in sheegee ina suldaan abbaas wal dhimiday ummaddan ma dhimana ilaahay agtusku nooli suldaan abbaas ilaahay agtusku nooli ilaahay badhay kulli nafsin daa'igatul mowt intii naf dhadhamiyadii moodna dhadhamiyaas sabar kalbadiyo sabar kalbadiyo ilmihii oosu dhalina undo'aayana ilaahay meel khayr allah marsiyo suldaan abbaas waa suldaan jiro waay suldaankii oo beelaha jareer weyna doorati waay kulligayni noo dhimidii jilaa'i jareera noo dhimidii suldaan ma ahayna suldaan jareerle ma ahayna suldaan diimada ahay oo muslimiin suldaan muslimna ahay suldaan abbaas maysiin sheegay maanta maanta lama kolba usuma fokod lahayn lama kolba dhimad fadile ajaloosba haddii koyti maysiin sheege dhaloogi isu dhali ilaahay khayr allaha siyo iyona ilaahay jannada allah ayo awjo allah jannada allah ka waraabiyo may kalan sheege sawar hagaadadan kulligayna dhimadaane suldaan abbaas maanta haga ka dhimidi haga ka dhimidi baadhil ma ka dhimana suldaan abbaas suldaan diimada ahay dugsi walka baradi uni haddin hambaliyo nduubuni haddin suldaannimi ndooroni ma aha geega suldaan abbaas geega waa tolkale ma ka dhimana dadkii dhaleen ma ka dhimana kulligayna noo dhimidi ilaahay sawarje allah na siyo ilaahay sawarje allah na siyo ilaahay meel khayr leh ilaahay marsiyo ilaahay meel khayr allah marsiyo ilaahay janna farduus ilaahow ku waraabi shiw suldaan abbaasow ilaahow ilaahay kiintuugane ilaahow iimanka allah noo sugo unina adnana ilaahay meel khayr allah ka marsiyo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun suldaan abbaasow adigoo ka jecelniya noo bati haddana ilaahay janna farduus ilaahay ha noo kulmiyo walhungi ilaahay ha noo koriyo gadaalla ilaahay mana fidnooyo gadaalla ilaahay mana fidnooyo fidna ilaahay gadaalla mana fidnooyo ilaahayow maykiinku tuugana ilaahayow adi ilaaha ilaaha kale ma jira ilaahow suldaan abbaas suldaan abbaas ga'anga sababsati ga'an ga'anta sin hayni sababsati ilaahow adina jannada allah kiinka waraabiyo un had dhimidii ma dhahaaniba suldaan abbaas shahiidiya dhahaana noolila gabna ehladii ka geeriyoydina sawar iimaan allah siyo ehladii ka geeriyoydina sawar iimaan allah siyo ilaahay jannada allah ka waraabiyo ilaahay iimankayn ha sugo tan diin waay ilaahay diintuna ilaahay ha noo sugo ilaahow diinta noo sug ilaahow diinta ha noo sugo maykiin sheegane gaala un haddaa gundugayn hirinaayi le haddina gundugayn hirin koosu wajahegna le suldaan abbaasa geegi shahiiday likiinka heree umuddo ilaa yoomilsa ila dalkan oonay oo muslimiinta ra'yada yeelanka taagnina kiun herni ma eh hebelaa dhimiday hebelaa shahiiday walaan here ama la here dhatan meegaa muslimiin shahiidi jahaadkan jahaad heraw ma aha jahaad fii sabiilillaahi waay wal heraw ma jiro haddii na dhammaay lahaytan isag mina dhammaay kortanba ilaahayla na dil kore isag ma mina dil kortan haddii mudoytan isag na siin dilaan haddii hoytan un ilaahayla na dile asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fagaarihii lagu aasayey suldaan cabbaas waxaa goobjoog ka ahaa waxa garadka degmada kamsuuma oo aad u yaqaanay suldaanka bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wdiin wsala allah wsalam calaa nabiyina maxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam awalan waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi maa acطaa walahu maa ahad kullu shayin cindahu biajalin musaman waxaan ka tacseynaynaa walaalkii masuulka ahaa ee suldaanka ahaa shalay ay dishay gaaladu ay ku duqaysay waxaan ku idhahdaa aagga kabsuumo ayaan ka tacsiyanaynaa dhammaan dadka muslimiinta ah meel walbay joogaan suldaan guud suldaan soomaaliyeed buu ahaa ayaan uga tacsiyanaynaa waxaan kaloo leenahay waxa dhacay waa wax ilaahi subxaana watacaala horay uu noogu sheegay oo wax annaga iyo naga dhexeeya nimankan waxa weeye hamurgoonina hatiinaayoonina allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaa tahinuu walaa taxsanuu wa antum laclowna in kuntum mu'miniin hamurugoonina hana tiiraanyoonina waxa weeye haddaad tihiin kuwa mu'miniin ah marka insha allahu tacaalaa dadka muslimiinta waxaan leenahay ha ka murugoonina ha murugoonina ha tiiraanyoonina nebigeenna calayhi salaatu wasalaamna wuxuu noo sheegay wixii annaga nagala dilo oo gaalada ay naga dishay inay yihiin ehlujanna qatlaana fi ljanna wa qatlaahum fi nnaar wixii ayaga aan ka dilnana inay ehlunaar yihiin wixii annaga subxaana wataala allah subxaana wa tacaala dartii loo dilo nagala dilana ay yihiin maxaanku yidhaahdaaye ahlujanna waana shahiid biidni illaahi tacaala oo allah subxaana wa tacaala baa noo sheegay oo yidhi walaa taquuluu liman yuqtalu fii sabiili illaahi amwaata bal axyaa'un cinda rabbihim yursaquun marka waa shahiid weeyo ilaahay agtiisa waxaan ka rajaynaynaa meel ka khayr badan adduunyada inuu geeyo waxaan leenahay marka dadka muslimiinta a meel walbay joogaan halla arka cadowtinimada iyo maxaanku idhahdaay waxyaalaha nagula samaynayo gaalada nagu samaynayso arka baraaruga fadhiga ka kaca u soo joosta inaad ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo kitaabkiisa aad difaacdaan waxa weeye qof walba wuu dhimanayaa qof walbana wuu tegayaa maanta ninkaa meesha ku baxay meel ka fiican oo lagu baxayana ma jirto intii aad ku dhiman lahaydeen adinkoo sariirihiinna saaran malaariya idin dili lahayd maxaanku idhahdaay balaayo kale idin dili lahayd waxaa la rabaa si xayi ah oo islaamnimo oo geesinimo leh qof kastoo muslima inuu maxaanku idhahdaaye uu u geeriyoodo kartidiisana uu qaato dagaalkaanna waxa weeye wax joogsanaya ma aha ilaa qiyaamu saaca waxa weeye waa wax muslim iyo gaal ka dhexeeyo allah subxaana wa tacaalana wuxuu leeyahy waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah ilaahay baana amray ilaa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ay ka qaataan oo shirki carada laga waayo oo maxaanku idhahdaaye ay soo muslimaan dagaalkan wuu soconayaa marka qof kastoo muslim ah maanta waxaa la rabaa inuu baraarugo bey-ada la joogo waxa dhacahayo wakhtiga lagu jiro qofku inuu baraarugo in la iska hurdo ma ahan waxa weeye waa in maxaanku idhahdaay lagu baraarugaay oo maxaanku idhahdaa lagu qofku uu kuwaana qaataa waxyaalaha dhacahayo marka insha allahu tacaala waxaan leenahay dhammaan walaayada islaamka iyo dadka muslimiinta mar labaad waxaan leenahay waan ka tacsiyeynaynaa waxa weeye annagoo ah waxgaradkii deegaanka kabsuumo waan ka tacsiyeynaynaa maxaanku idhahdaa dhibkaas gaaray oo na soo gaaro muslimiinta soo gaaray waxa weeye waan ka tacsiyeynaynaa marka insha allahu tacaala inahaasaan kusoo gabagabaynaya wajazaakum allahu khayr بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan ka tacsiyeynaynaa musiibadii dhacday shalay inuu ilaahay inagu bedelo musiibadaas ajar iyo xasanaad waxaan ka tacsiyeynaynaa geeridii ku timid naxdinteeda shalay walaalkan cabaas maxamed xaaji oo deegaanka caan ku ahaa oo nin odaya ahaa haddii nacradan caanka ahaa cabaas maxamed xaaji nin oday ahaa nin dhaqan uu ahaa nin nabadoon u ahaa nin wanaag ka shaqeeyu ahaa nin kheyr badan aan ku tuumaynu ahaa nin islaaxa iyo wanaag ka shaqeeyu ahaa ahlu cibaadu ahaa oday dhaqanoo soomaaliyeed u ahaa waan ka tacsiyeynaynaa gaalaa dishoo gardarra ku dishay gacan ka xaqdaran baa dishay rabbi subxaanah wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisii firdowse geeyo intaas baan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa annagoo ah waxgaradkii dhaqankii deegaanka degmada kamsuumo maxaafadada kamsuumo waan ka tacsiyeynaynaa mar kale musiibadii ku timid walaalkeen suldaan cabaas maxamed xaaji inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun intaaan kusoo gaabinaya odayaal baa iga dambeeyo haadaa wabilaahi towfiiq
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa mar walbo aan ka tacsiidayahaynaa dadweynaha muslimiinta meel walbo ay joogaan walaalkii si gardarrada ah shalay gelinka hore loo dili gacanka gardarna ay dishay duulimaad khalada loo soo qaldo haddaaba loo yimid soomaali tii soomaali lagu haayay ti ka mid a mid ka mid ah waa deegaankan wax ka dhaca shalay marka mid hadda lala yaabayo maaha mid awalbana haysatay oo wakhti badanna soo martay oo dad badan naga lahaysay gaaladii mar walba haddana yani dacdigii iyo dulankii iyo gardaradii ay nagu haysay tii labilaaratay marka ninkan masaakiinkae oo islaamka u shaqeehayey oo meel walba ninka halgamayey ilmihiisa qaar ka tirsan hadka hore jamaca kismaayo loo gumaaday oo yani mataqaanaa shabaabaa tiin loo gumaaday waa ognahaa marka haddana weli waa la daba taagan yahay nin kastoo islaamka hormuddu eh ama mataqaanaa meel fiican ka joogo oo howl fiican u haayo oo muuqdo in la ciribtiro madaxa laga gooyo oo ilmihiisii ay agoontoobaan islaamkii as indhabeelo oo hoggaankii as xumaado dad badanaa ku tala jiro oo hoggaanka soomaaliyeed u ah oo hormuud u ah hoggaankan murtadiinta iyo ridadan soomaaliya joogto dadkaasoo dhan waxay maanta duulaan ku yihiin diinta iyo dadnimada iyo yani mataqaanaa qaabka iyo shacairta islaamka ay kulli duulaan ku yihiin marka mid meel loo gambahay mal ilaa la iska dhiciyo oo yani mataqaanaa orki la xirto la guntado suunka si fiican loo xirto gasiirkan idhaha un gasiirka hadii biima la idhaho gasiir gasiir waxaa la idhahaa maxogaa lagu xirtaa weligiis ma furto orkila la geliyaa marka tanka labaad waxaan ii sheegaa meel walboo la joogo gaal horta ha caddaada ama ha madoowaada gaal gaal le waaye man la iska dhaadhici karo nin hadda oo ridda naqday ama mataqaan oo ridoobay ama murtadiintaas naqday in axsaan ay kuu sameeyaan oo biiqawow ay kuu shubaan oo caana ay kuu soo lisaan marna ma sugaysid iykana ma kaa sugooyeen marka adiga inaad il qabow ku aragto oo iykana il kuleel ay kugu soo fiiriyaan taas too yacni oo soo dhow ma aha mana sugaysiin haddii adi aad dhaafto iykuma ku dhaafayaan makaste laakiin iyka intay ku dhaaf laayeen adiga ha dhaafin sidaada bannaanbo markii meel ay kaa joogaan meeshii la joogaa lagu weeraraa ninkan shala hadda ma sugaynin meel yani safaraas kiimid safar yar cidiisa isu soo yahay nin hadda dulun iyo mataqaanaa gardarro gaal ku haaya mana ahayn sideeda bannaanba mataqaanaa ee islaamka dhexdiisa waxaa la rabaa mataqaanaa kii hadda noolne saasle u taallo kii hadda nool saasaa u taallo koo kale meel kala jir dhaaf kan dhexdayna joogo haddana dhex joogo wax isku tala jiraa in galabtan may dhaceysaa iyo berri may dhaceysaa nin walba in asfish wixii dhaca doono hadis ala yidhaahdo waana ka tacsiyadeena dadkii ilmihii iyo ahladii iyo masaakiintii iyo dadkii aska tegay intii taqaanay oo islaamka ahayd waa yani mataqaanaa islaamka tacsi u timid geeri u timid yani mataqaanaa garab meesha ka baxay oo hadda u baahan in la buuxiyo taasaan kusoo gebagabayaha walaalahiy insha allahu geerida dad hore iga sheegay dad badana hore u sheegay meel xaaf asmare xaabkuma nagaadaa layidhi marka nidaamkan saasaan kusoo gebagabayaha cabaas maxamed xaaji ilaahay qabrigiis waasac allah dhigo jannada allah ka waraayo shahiidka allah ka aqbalo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa tahay idaacadda islaamiga aad fuqanayaad weli la socotaan barnaamijkuna waa dhuuxa markaana aynu eegno wararka la xidhiidha cudurka corona ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا maanta dunida cudurkaasi dad badan ayaa u dhintay haba ugu darnaatay dalalka yurub iyo ameerika maraykanka dhimashadu si guud waxa ay gaartay labaatan kun konton iyo afar ruux halka talyaanigu ay marayso sagaal iyo toban kun afar boqol lixdan iyo siddeed ruux maanta ka hor talyaaniga ayaa hoggaanka u hayay dhimashada dadka cudurkaasi u dhintay laakiin maraykanka ayaa ka sara maray oo iminka hoggaanka qabtay haddaba maraykanka maanta imise ayaa ku dhimatay waddamada kalena sidoo kale maxay soo sheegeen wararkii ugu dambeeyey ayaan soo gudbinaynaa wakhtigan aan idiinla hadleenno maraykanka waxa uu sheegtay in maanta cudurka corona gudaha dalkiisa ay ugu dhinteen kun saddex boqol iyo toddoba ruux si guudna dhimashadu waxa ay noqotay labaatan kun konton iyo afar ruux isbayn waxa ay sheegatay in cudurka maanta ay u dhinteen laba boqol toddobaatan iyo laba ruux tirada guud ee dhimashadana waxa ay noqotay lix iyo toban kun saddex boqol konton iyo saddex ruux talyaaniga dhimashadu maanta waxay ahayd lix boqol sagaal iyo toban ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa ay noqotay sagaal iyo toban kun afar boqol lixdan iyo siddeed ruux faransa dhimashada maanta waxa ay ahayd lix boqol soddon iyo shan ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa ay noqotay saddex iyo toban kun siddeed boqol soddon iyo laba ruux china waxa ay soo wariyeen saddex ruux in maanta ay u dhinteen cudurka corona wadarta guud ee dhimashadana waxa ay tahay saddex kun saddex boqol soddon iyo sagaal ruux u k aad ayay u badan tahay dhimashada maanta waxa ay sheegeen in gudaha dalka ingiriiska ay cudurka corona ugu dhinteen sagaal boqol todobaiyo toban ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa ay noqotay sagaal kun siddeed boqol toddobaatan iyo shan ruux iiraan waxaa cudurka maanta ugu dhintay boqol labaatan iyo shan ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa ay noqotay afar kun saddex boqol konton iyo toddoba ruux turkiga waxaa maanta cudurka corona ugu dhintay sagaashan iyo shan ruux wadarta guud ee dhimashadana waxay noqotay kun boqol iyo kow ruux biljam waxaa cudurka ugu dhintay saddex boqol labaatan iyo toddoba ruux wadarta guud ee dhimashadan waxay noqotay saddex kun saddex boqol afartan iyo lix ruux switzerland waxaa cudurka maanta ugu dhintay soddon iyo afar ruux wadarta guud ee dhimashadana waxay noqotay kun soddon iyo lix ruux netherland waxaa maanta cudurka ugu dhintay boqol soddon iyo laba ruux wadarta gudda dhimashadana waxay noqotay ruux kanada waxaa maanta cudurka ugu dhintay ruux wadarta gudda dhimashadana waxay noqotay oo ruux baraaziil waxay soo sheegtay ruux wadarta gudda dhimashadana waxay noqotay ruux bortugal waxa ay soo wariyeen ruux wadarta gudda dhimashadana waxay noqotay ruux austria waxay soo wariyeen ruux wadarta gudda dhimashadana waxay noqotay ruux raashka waxay soo wariyeen ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa ay noqotay ruux yahuudda hal ruux ayay soo wariyeen wadarta guud ee dhimashadana waxay noqotay ruux indiya waxa ay maanta soo warisay ruux wadarta guud ee dhimashadana waxay noqotay ruux waddamo kale ayaa iyaguna soo wariyey in maanta cudurka ay tiro dad ah u dhinteen قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانون إن الذي كتب البقاء لنفسه كتب الفناء على الورى قانونا لو كان ذخرك صالحا ما خفته لكن حملت من الذنوب ديونا waxgaagka qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaad maqlaysaan magaalada jamaame ee wilaayada jubbooyinka waxaa lagu soo bandhigay shan ruux oo isugu jira askar iyo saraakiil kuwaasi oo ka tirsanaa maamulka jubbaland askartan iyo saraakiishan ayaa ku geeriyooday dagaallo dhowaan ka dhacay duleedka magaalada kismaayo goobta waxaa ku sugnaa rag iyo haween kuwaasi oo aad u takbiirsanayay haddaba waxaan idiin soo gudbin doonnaa bandhigaasi askarta lagu soo bandhigay marka hore nala dhegaysta bulshada jamaame oo isugu jira rag iyo dumar
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaah ku mahadsan mahadka ilaaha iskale markuu horayso magacayga waxaa la yidhahdaa saleebaan xasan ku magac dheer baabaxaaji waxaana ku noolahay jamaamo waxaana tahniid u dirayaa mujaahidiintoo dhan oo ku nool agaaraha jubbada hoos waxaan leeyahay mahaddan ilaaha noo keena kasko idinkaa noo keenteen kii dhahaya waxay ugu soo baxeen ayaga gaalahaan waxay ugu soo baxeen magaalada kismaayo waxay u soo baxeen arlada inay fasahaadiyaan maxay u maleeyaan marka magaalada inay joogaan oo naagaa ragjaal baa joogo cagta baa la mariyay haddana waa la keenay baktigooda alxamdulilaahi waxaan leeyahay reer jamaamo dagaalkan al-shabaab keligiis kuma koobno nin walba oo laa ilaha illa allah waxaa loo baahan yahay afka inaan laga dhihin la muujiyo ficilkiisa waxaa loo baahan yahay marka ilaahi subxaana wa tacala ee rasuulkiisa aad rumaynayso ficilkaaga aad muuqato ee beri aad ka qaato gaalada ma fahamta haddaad gaalada oo beri ka qaadan islaamnimadaasad ku fahmaysa haddaa la rabaa islaamnimadaa inaad muujiso ilaah subxaana wa tacaala maalintiisa ayaad dhiminaysaa alxamdulilah waan ku faraxsanaa weligaysaan uma farxin maanta kan aan dul saaran yahay bakti waay dadka waxay dhehi jireen gaal ma la dili karo gaal wax ma loo geysan karo gaal geesi waay gaal saan waay gaala maanta kan dulkaan saaran yahay gaal waay mujeedado gaal waay aaninta ka horrena waxaa waaye fariin ayaan bixiyey fariintaas waa la ciyaarsaday way ciyaarsadeen gaalada kismaayo joogto waxay dhaheen baabaxaaji waa iska hadle hadalkayga ilaaha baa ii fuli inkastoo naafa ahay inta ka horren waxaan yidhi gaalo jabkiina waa la keeni doonaa jamaamo waana arki doontaa tiinigu dhaci doonto alxamdulilah waxaan rabaa madaxtooy dhul bannaan laga dhigo oo beer laga tabcaan u baahan yahy insha allah waxaa kale idin leeyahay maanta sidaan u faraxsanaya inaa u faraxsanaato an cid aan kacabsanaya ma leh maalintaydaan dhiminaya kii ii goondiyo iyo kii idhow waa ku duqeynaa iyo kii idhow waa ku dila an maalintaydaan dhiminahay haddin dhinto alxamdulilah janna allah igu bishaareeyo waxaan leeyahay gaalada qulmuutuu biqaydikum caradiinna u dhinta u dhinta gaalada waxaan leeyahay caradiinna u dhinta maanta ilahi waxasnu hadda ilaahay waxaasna tusay gaal madaxiisaan taaganya kan gaal way gaal mujadino kan gaalo murtud way waxaan leeyahay intii munaafiq joogo mujaahid ma daaleeyso intii murtug joogo mujaahid ma daaleeyso afkilan ka dhahe maanta ilaahay waa naga dhaweeyey dard maalintii banaanbaxay waxaan dhan jiri intii murtug joogo mujaahid ma daalo intii gaal joogo mujaahid ma daalo ilaahay waa iga dhaweeyey alxamdulilah
alxamdulilah wsala wasalama calaa nabiyina maxamed wala ali saxbi wasalam waxaan kor taagannahay dadkii in badan in badan maaragtay muslimiinta ku dhagri jiray oo joogay waddooyinka ahna dad la soo dulaysta oo meelaha joogjoogay oo ahna dad maaragtay cawaan ahaa dad diinta waxaan ka fahansanayn haddana waxaa bishaare ah jaham inaan u joogno ayagoon aragnay haddaan nahay odayaasha jahame waxaan aragnaa ayagoo meeshaan ku dulaysanoo dhibkoodii iyo qaxarkoodii iyo dhibkoodii waxoo dhanba ku dulaysan ilaaha ka qaaday maanta ee, hadda baktigaan kor taagannahay jirkooda maxaa kaaga muuqanaya war jirkaa jir la fiiran kara ma aha wax gubtay oo ilaahay u duleeye waa jaxiimana waa u dhiman tahay alxamdulilah waxaan rajaynaynaa ilaahay intaan in ka ziyaadan la tuso Ee, mujaahidiintii cadowgan soo laayay ee fagaaraha jamaama keenay maxaa ugu duceynaysaan nimco barwaaqo iyo bashbash in inta dhimanna ilaahay uu naga dhammaystiro waana garab taagannahay insha allahu tacaala adeeray xaaladda ka waran haye maasha allah haye maanta ka waran magaalada okay way haye fiicanta jamaama haye maasha allah maxaa arkaysaa waa arkaya waa kana haye farxaddaada ka waran farxad maasha allah maasha allah haye Ah.
maanta rajamaama waa soo maasha jamaa banaanka waa ma maqanya haye Ah.
muslimiinta xagu duceysa ilaahay ya Muslimiinta maxaa ilaahay ku kor allah ka dhigo Haye.
mujaahid kor allah ka dhigo Ah.
waa fiicanna maasha allah maanta jimca waxaa la keenay bakti Haye.
shan bakti maasha allah maasha allah waa ku faraxsanahay farxaddiina ka waran maasha allah maanta farxad weyn ayaan faraxsanahay haye maasha allah maxaa ugu duceynaysaan muslimiinta inaa madaxooda kor laska dhigo diinta islaamka kor inay noqoto haye mahadnaq maanta baktigaan ul keenay haye maasha allah gaale magacaa ii sheeg aseed ayaa lii dhahaa haye dadmihii juma baktiyaa la keenay maasha allah haye maanta faraxsan tahay haa haye muslimiin haa haye
muslimiin duuliyaas jamaam ayaa la keena bakti baktiyaas anigaa ku faraxsanam mujaahadu marxad karo allah u qaado
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dhammaan salaamaya ummadda muslimka ee muuminiinta ee maanta ka soo fara- ka soo qayb gashay farxadan iyo waxaa waay bishaaradan ilaahay waa ku mahadsan alxamdu alshukri waxaa weeye nimankan nimanka cadowgeenna ah nafta ku dhibayo oo waxaa weeye ummadda soomaaliyeed meel kasta u taagan waxa indhaha ah oo waxaa weeye waddankeena lagu soo gala lagu soo weeraraya maalin kasta loo soo wadanayo waa ayago maraykan wax nagama garanayo waxaa weeye gaal kale waxba naga ma garanayo waxa waddankeenna iyo waxaa weeye wiilasheenna ku halaagaya waa ayaga ilaahay subxaana watacaala ayaga ha halaago waxaa weeye wuu halaagay Hasi- hasiimadooda iyo waxaa weeye foolxumadooda waxaa weeye ummadda soomaaliyeed maanta meel kasta way way arkaysaa meeshan joogo waa jamaame alxamdulilah shukri maasha allah aad baan ugu farxadsanahay lama soo koobi karo farxadanada waxaa weeye waa aad baan wallahi waxaa weeye aan ugu faraxsanahay bismillaahi raxmaan raxiim maasha allah waxaa mahad iska leh allah subxaana watacaala oo gaaladan maanta jebiyey ilaahi subxaana watacaala ayaa ku mahadsan gaalada maanta jebiyey oo ummadda hanisiime iyo muslimiinta guul iyo maasha allah ilaahi subxaana watacaala ayaa ku mahadsan waxaan bashaaraynaya mujaahidiinta meel kastoo joogaan ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inta damben inuu ilsoo raaciyo ilaahay inuu ku halaago indhaxumo maalin kasta inuu tuso ilaahay baan nooga baryaynaa waxaa weeye waan ku faraxsannahay farxadanada lama soo koobi karo maalin kasta inaan fiirsano waan rabnaa kiisha iyo shahaadada allah ka aqbalo ninkii nool ilaahay subxaana watacaala bishaarada iyo guusha waxaa weeye maraykan way soo wateen gaaloo dhan way soo wateen wax kasta way soo wateen waxba way ku qaadi waayeen maraykan ma wadano diyaaradna ma wadano daraawaadna wadano wiilal yar yaroo mujaahidiin ah oo aakaha yarka garabka ku wato baa maalin walba baktigooda meesha ku jiidaayo ilaahay waxaan ka barinay inta waxa weye ku faraxsan ilaahay ha farxoodooda ha ugu kaalmeeyo inta ku xaaqsan ama caloosha wax ku qabto ama balaayaha wax uurka ka qabto caradooda leh ku diro muslimiin gacantooda leh soo geliyo inta munaafiq leh soo qabto inta muslimna ilaahay ha u kaalmeeyo farxadana ilaahay subxaana watacaala noo siyaadiyo marka intaasaan kusoo gabagabeynaya asalaamu calaykum asalaamu calaykum magacayda suleyqa cabdi cumar allah degmada jawaban jooga waa ku faraxsanahay maanta murtadiinta la keenay meedkood aan jijiidnay walaalayaan mujaahidiinta waxaan leenahay guulaystaan meel walbo ay joogaan fadhigana ha ka kacaan annagana waa garab joognaa mag ahaan la'aanna ma nihi waa ku faraxsanahay aad iyo aad u faraxsanahay magaalada jawaban jooga waana asalaamu calaykum waraxmatulah بسم الله الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى يا قوم حسن وما أنت مرتدين تماشى نصر دقاي مقعي فرطون جيلان عمر يا ليدا دمغة جمع ما يان كسوغنا هاي ما أنت نوحا وجهنا مرتدين تينا لامية الله صار دقاي إلهي سبحانه وتعالى يا قوم حسن جب كاذنا وانا رقني الله أكبر الله أكبر إلهي سبحانه وتعالى ونشأ المجاهدين تا ولامية ما أنت عرفنا يهرقنا يان وعن قعدنا إنا إنا قالوا نقصيان
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a bulshada jamaame goobta waxaa ka hadlay salaadiin iyo waxgarad ka qayb galay bandhiga jamaame ee lagu soo bandhigay askarta بسم الله صلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم maanta bishaara weyna ka jirto degmada jamaame oo aad loo diirsaday murtidiintii ama gaaladii shalay la soo leeyay oo soo guuleen bakhtigooda la keenay aad baan maanta ugu faraxsanahay reer jamaamena maanta waa soo baxeen saqiir iyo kabiir carruurta habeenka dhallinyarada odayaasha ganacsatada wax ku soo hera ma jiro degmada jamaame dhammaan waxaa la fiirsana la daawanayaa bakhtigii la jiijiidaayo oo laga keenay ee maxaase ahaaye baarka zunguuni god ay ku halaagmeen waaye muddo badanee farriina u fari jirnay warnimiya tooba keena ka soo taga dhihi jirnay mana yeeli jirin waa sidii oo kale ayixii oo kale ama saangada oo kale ay ugu dhammaanayiin maalin walbana waa ku dhammaan doonaa waan lagu jijiidi doonaa degmada jamaame waxaan rajaynaynaa inay waana qaataan ay tooba keenaan ay ka soo tagaan horena waa uu sheegnay haddana farriina u direennaa haddii kale waxaa daa'im naqa doonto in lagu jijiido bakhtigooda degmada jamaame carruurta iyo ilmaha iyo habeenka ay fiirsan ay jiijiidaan eeyihin dhinac ay ka cunaan ilaahayna waxaa ka rajaynayna inay dhammaantood saas u dhammaadaan ay halaag u dambeeyaan haddii si ilaa yidhaahdo
maanta waa sidii dareenka bulshada ku dhaqan magaalada jamaama waa
aad baa loo faraxsanahay xalay iyo maantuba reer jamaama farxad gaar eh ayay qabaan dhammaantooda waxaa aad ay ugu faraxsan yihiin bakhtiga la keenay ama halaagka ku dhacay gaaladaas murtidiinta ah aad bay ugu faraxsan yihiin reer jamaama dareenkooda maanta waa sarreeya aad baas u sarreeya maadaama aad tahay suldaankii beesha direed ee jubbooyinka deegaan ahaanna cid ay ku badan tahay degmadan jamaame maxaa fariin ah aad ugu dir lahayd muslimiinta ee hortaagan cadowga allah ee difaacyadooda kula hadamaya aad waxaa u fareen- fareen- farriin waxaa u fareenaa ilaahay idinkiisa inays ilaahay guuleeyo ayna kumintidaan ilaahayna garabaas u yahay annagana garabaa u nahay waana ru- ilaahay baan u baryeennaa inay ku guulaystaan oo cadowgaas gacanta bir ay ku hayaan ay ku qabtaan luultimadina waa ku guulaysi doonaa ilaahay idinkiisa gacanta islaamkay ku damay doontaa soomaaliya oo dhan iyo afrika oo dhan haddii si ilaa yidhaahdo بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر maanta waxaan taaganahay farxad goob farxadeeda maanta joognaa waxaan u jeednaa maanta kuwa cadowga ilaahay ah ee annaga nugu soo duula ee diinteennu ku soo duula ee ilmaheennu ku soo duula inay maanta bakhtigooda ee meelahan daadsan yahin urkoodan aan la jooglaanahay waxaan rabnaa dadweynaha muslimiinta ah annagoo u hadlayna waxaan rabnaa inaan mujaahidiinta aan garab u noqonno oo aan wax la qabanno oo nin walba ninkii naf bixinaayo iyo ninkii maal bixinaayo iyo ninkii wax bixinaayaba maanta waa u jeedin dadka in la kala baxay waxaa maanta ah urkooda aan la jooga la'nahay kuwa gaalo la shaqaynaayo ee kawaqaadka ahaa ee cas- cagasaarku ahaa ayay wax- wax- aan la jooga la'nahay urkooda maantana waxaan rabnaa waxaan u jeednaa dhibaatada iyo dulmiga iyo xasidnimada ay ummaddan ugu soo duuleen ay rabeen diintooda inay ka saaraan ay rabeen inay een, dhaqa- hantidooda boobaan dhulkooda gaalo u qabtaan maanta waa u jeedin urka ka baxaya iyo dhibaatada maanta haystaa waa u jeedin laba ma wada sinna waxaan aragnay iidaana waxaan xasuusanaa nin ku- ee ku shahiiday afar iyo toban sano ka hor in markii la soo saaray sanadkan gudihiisa caraftiisa iyo iyo udugiisa meel dheer laga- een, oo, een, laga dareemayo kuwaanana maanta xalay bakhtiyeene waa u jeedin in la ag joogolaayahay urkooda qayaamaha iyo adduunyada lagu kala baxay qayaamada saas oo kale loogu kala baxaya waxaan rabaa kuwa gaalada oo maanta een, u soo gerbiyey dhibkaana haysto dadweynaha oo annagana farxadaan la taaganahay qof allaalo qofkii gaalo iyo iyo murtad iyo af- ee, d- ee, maxaa la ja- jawaasiis iyo iyo munaafiq iyo murjaf u daneeya oo gaalo u- u soo hiilayana waxaa dhibaatada haysata u jirnaa waxaan rabnaa maanta ilaahay idinkiisa inaan wax walbo aan aan aan aan aan aan ka badbaadno ilaahay idinkiisa dagaalada maanta socdaa waa laba da- dagaalada maanta socdaa waa labo muslin iyo gaalo een, waa loo kala dagaalamaya wax ka dhexeeya ma leh dhexdhexaad ma leh waxaan rabnaa inaan maanta aan cadowga ilaahay ay ku naxaan islaamkana uu ku- uu ku faa'iido wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta horta farxad farxad la dul saaran haysanaa waxa waaye maanta oo jimca ay farxad ahayd waxaa noogu darsantay farxad kalo waxaan hadda arkaynaa murtidiinta oo meesha tuuran hadda wax la sheegay iyo waxaad aragta labay kala yihiin waan faraxsannahay warka ma badinaay warka waxa waay waa war haddii lasii saarnaado waxaa meel xun u gaaraa insha allahu tacaala mujaahidiintaan u dacoonaynaa inuu ilaahay maxaa la dhihi jiray nasri ilaahay wuuna sii laba nasri wuuna sii ilaahay mar gaalo wuu nooga hiilay cudur badan uu ilaahay ku soo saliday markii labaad hadda waan dul taagannahay mujaahidiinta ilaahay waa u hiiliyey waana u hiilin doonaa murtidiinta waxaan leenahay cid walba ku haminaysa inay ay imaadaan jamaama ku haminayso saana isi ka darnaa idin yeesha hadda waxaa qof walaal uu iisoo sheegay labaatan inay la'yihiinoo hadda uu ku oynay mid ayaga ka mid uu ku oynay maxaa la dhihi jiray isoomarey uu ku oynay hadda mid ka mid ah waxay leeyihiin labaatanna way naga maqan tahay rag dhaawacay hadda wayna soo wacayeen si ay ku soo baxsan laasan yihiin way go'aan way go'doonsan yihiin waxaan leenahay mujaahidiinta sidaan iyo iska sii laba jibaara waa dadaasheen allahu raxmaana garabkiina gaalana waxba ma idinka tari doonto annagana insha allahu tacaala garabkiina nahay jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
وحقك مجلد أمة واحدة ee alqaacida ay soo saarto waxa ay ka hadashay sida uu dhacay weerarkii ko iyo tobanka sebtembar ee lagu qaaday maraykanka kaas oo ay ku dhinteen in ka badan saddex kun sida uu sheegtay maraykanka warbixin aynu ka diyaarinay cadadka saddexaad ee majaladda ayaa idinku soo maqan waxaana soo jeedinaya waryaheena maxamed cali aadan mu'asasada warbaahineed ee asaxaab ayaa baa'isay cadadka saddexaad ee majalladda cajiibka ah ee ummatun waaxid ah oo ay soo saaraan mujaahidiinta alqaacida waxaana cadadkan lagu soo gudbiyey maqaalaad muhiima iyo xaqaa'iq taariikheed oo ku aadan weeraradii waaweynaa ee koob iyo tobankii sebtembar iftitaaxiyadda majalladda waxaa looga hadlay sagaal iyo tobankii mujaahid ee fuliyey weeraradii koob iyo tobankii sebtembar ee ka dhacay maraykanka waxaana lagu sheegay in mujaahidiinta alqaacida ay go'aansadeen inay daaha ka rogaan qayb ka mid ah keydka dahabiga ah ee laga haya raggii fuliyey weerarkaasi iyo xitaa macluumo ku aadan sidii loo qorsheeyey weeraradaasi sagaal iyo toban sano ayaa laga joogaa duulaankii ay qaadeen sagaal iyo tobanka mujaahid oo ka tirsan muslimiinta annagoo ku dhex wareegayna xasuusta sirihii ku jiray qisaskaas daalacanayna waxa ku qarsoon xusuus qorka ayaynu aragnay inay waajib nagu tahay inaan akhristayaasheenna u soo gudbinno xog ka mid a waxa uu qarinaya keedkeenna jihaadiga ah intii ay walaaluhu go'aamiyeen in la faafiyo waxaana insha allah idinkugu soo gudbin doonnaa acdaadda majalladda ummatun waaxid ah ee sida isxigxigta u soo bixi doona waxaana doonaynaa in jiilka soo koraya ee nuurka nolosha arkay kadib weeraradii koob iyo tobankii sebtembar aan u sheegno inay ka dhasheen ummad weyn oo diin weyn xambaarsan ayaa lagu yidhi iftitaaxiyadda cadadka saddexaad ee majalladda ummatun waaxid ah jiilka maanta noolow kaalaya si aad u aragtaan siirada raggii sagaal iyo tobanka ahaa ee qaaday weerarkaas kuwaas oo dulleeyay sanamka casriga ah oo ah maraykanka si aad u gaartaan waddada loo marayo burburinta isla weynida reer galbeedka waxayna wiilashaas ahaayeen dhallinyaro run badan oo aad wada dhalateen waxay wax u cunaanna sida aad wax u cuntaan waxayna lahaayeen himilo iyo rajooyin si la mid ah sida qof weliba oo dhallinyaro ah uu u leeyahay idinkuna aad u jeceshihiin laakiin waxay aad uga fikireen waddada ay ku cisayn karaan diintooda kuna difaaci karaan muqadasaadkooda iyo cirdigooda kagana aargoosan karaan mid weliba oo liita haddana isla weyn markaas bay gaareen halka ay ka gaareen himadda saraysa aragtida fog iyo in lagu fikira halka uu mustaqbalku ku biyo shubanayo ayaa lagu yidhi iftitaaxiyadda cadadka saddexaad ee majalladda ummatun waaxid ah iyadoo weli wadda majalladda dardaaranka ku socda dhallinyarada muslimiinta ayay tidhi jiilka maanta nool waddada aad ku gaari karto dabaqyada iyo rumuusta maraykanka waa mid aad u fudud qofka uu allaah u yasiro ogaadana in qof weliba loo fududeeyey wixii loo abuuray fakarka hal abuurka ku dhisan ha uu yeelin saqaf soo celiya waxaa laga yaabaa in allah uu kuu furo furayaasha khayrka iyo guusha ee aanu u furin dad kale ee muslim yahu joogtay inaad fiirfiiriso meelaha uu ka jelecsan yahay sanamka casriga ah ee maraykanka kadibna allaah oo keliya u kaasho qofna ha kala tashan beegsiga maraykanka xusuuso yabooha allaah ee ah inaad la degaysa nebiyada kuwa runta badan shuhadada iyo dadkii wan wanaagsanaa dad lala degana kuwaas ayaa u wanaagsan ayaa lagu soo qatimay iftitaaxiyadda cadadka saddexaad ee majalladda ummatun waaxid ah cadadkan oo dhammaantiisa lagu soo qaatay weeraradii koob iyo tobankii sebtembar iyadoo laga eegayo jawaanib kala duwan ayaa waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah tafriiqa kelimada uu sheekh usaama bin laadin kaga hadlay manaaqiibta iyo wanaaggii ay lahaayeen raggii fuliyey weerarkaasi ee sagaal iyo tobanka mujaahid ahaa waxaad markaad eegta sifaadka uu sheikhu ku tilmaamay raggaas aad dareemaysaa inay ahaayeen rag ummadeed uu allah soo saaray xilli ay marxalad adag maraysay ummadda waxay ka sinnaayeen adkaysiga go'aan qaadashada himmadda sare iyo dhammaantood oo ahaa rag jaamiciyiin ah oo cilmiga maadiga ah ee adduunkan ka jira ka gaaray meel sare maqaal ciwaan looga dhigay fikraddii koob iyo tobankii sebteembar xilliga ay soo baxday wakhtiga la kobciyey islamarkaana la hormariyey ayaa ka mid ah maqaalaadka cadadka saddexaad ee majalladda ummatun waaxid ah waxaana maqaalkan qoray mujaahid lagu magacaabo khaalid al misri oo si dhow ula socday arrinkaas horudhaca maqaalka wuxuu ku sheegayaa qoraagu in siddeetamaadkii qarnigii hore ay magaalada bishaawar noqotay goob ay ku kulmaan dad jihaadoon ah oo isaga kala yimid daafaha caalamka inkastoo dadka imaanayay ay kala aragti duwanaayeen haddana waxaa midaynayay ka qaybgalka jihaadka ka dhanka ah midowgii suufiyeed iyo in loo hiiliyo muslimiinta afghanistaan waxaana inkastoo badi dadka imaanayay ay dhallinyaro ahaayeen haddana ka mid ahaa dad waaweyn oo cilmiga sharciga iyo maadigaba meel wanaagsan ka gaaray fikradda koob iyo tobankii sebtembar waxay ahayd aragtiyar oo uu sheegay mid ka mid a walaalaha xilli lagu guda jiray fadhi ay isugu yimaadeen dhallinyarada jihaaddoonka ahayd iyo hoggaanka ilaa markii dambe fikraddaas ay noqotay mid midho dhashay oo isku beddashay weeraradii koob iyo tobankii sebtembar taasoo xitaa maraykanku ku tilmaameen maalin naxdin iyo layaab laheed oo aanay wax u dhigma soo marin ayuu leeyahay qoraaga maqaalka khaalid al misri duuliyo u dhashay masar wakhti badanna ku soo qaatay duulinta diyaaradaha noocyadooda kala duwan safarro waxbarasho oo kala duwanna u tegay waddamo ay ka mid yihiin qaaradda ameerika ayaa ugu dambayntii wuxuu u soo nafyeeray khuraasaan isagoo dareemaya gaabiska uu sameeyey iyo inaanay jirin wax badan oo uu qabtay ummaddiisa iyo diintiisa imaanshihiisa bishaawar waxay ahayd mid uga duwaneed safarro badan oo uu galay wuxuuna ahaa qof macaansanaya jawiga jihaadeed oo uu soo galay wakhtiyada ugu farxadda badan ee soo martana waxay ahayd xilliga uu saqdii dhexe habeenkii hayo xaraasada qofkii ku xigayna uu u dhiibayo sida lagu sheegayo maqaalka in badan waxay raggii halkaas joogay ka sheekaysan jireen dhibaatooyinka haysta ummadda muslimka ah iyo kaalinta dowladda maraykanka ay kaga jirta musiibadaas waxaana in badan la isku dhaarsanayay in laga argoosto maraykanka dhabannadeedana dharbaaxo kulul lagu dhufto duuliyaha aan sheekadiisa hayna ayaa niyad ahaan waxa uu go'aansaday inuu fuliyo camaliyad nafhurnimo ah oo uu ku beegsanayo danaha maraykanka waxaana mid ka mid a fadhiyadii uu la yeeshay sheekh abuucubaydat albanshiiri oo ka mid ah hoggaanka alqaacida ahaana mas-uulkii caskariga uu kala hadlay fikradda inuu isagu duuliyo diyaarad madani ah horeyna u qaata maadooyin ay fududahay inay holcaan kadibna uu diyaaradda ku dhifto mid ka mid a dhismayaasha ugu caansan ee ku yaalla dalka maraykanka sida uu sheegayo khaalid al misri wuxuu sheikhu fikraddaasi u dhegaysanayay si daneen iyo aamusid ku jirto hase yeeshee kama mid noqon fikradaha mudnaanta koowaad la siiyey maadaama xilligaas ay cusbeed aasaaska alqaacida wakhtiga ugu badanna lagu bixinayay aasaaska mucaskaraad jihaadi ah iyo in ragga loo diro jabahaadka dagaalka ee afghanistaan fikraddan waxay noqotay mid ay suurtagal tahay in la fuliyo haddii ay fursaddu saamaxdo waxaana riwaayaddan ii xaqiijiyey sheekh abuuxafsa al komandaan iyo sheekh abilkhayr al misri oo ka mid ahaa ragga ugu dhowaa abi cubaydat albanshiiri lana joogay mucaskaraadka iyo jabahaadka ayuu leeyahay khaalid al misri oo ah qoraaga maqaalkan lagu daabacay majalladda ummatun waaxid ah markii ay alqaacida u soo guurtay suudaan lana helay goob aamin ah oo lagu qorshayn karo camaliyaad waaweyn oo beegsanaya danaha maraykanka waxay hoggaanku bilaabeen inay ka doodaan fikraddii uu soo jeediyey duuliyihii misriga ahaa howlgalladii jihaadiga ahaa ee ka dhanka ahaa maraykanka iyo qaramada midoobayna waxay si sugan uga socdeen soomaaliya sida uu sheegayo qoraaga inkastoo fikraddu ay aad ugu qanceen hoggaamiyaasha haddana waxay istuseen in dalka suudaan aanu u dulqaadan karin raddu ficilka ka imaan kara haddii ay mujaahidiintu qaadaan weeraro waaweyn isla xilligaas qaar ka mid ah raggii u dhowaa sheekh usaama bin laadin ayaa sheikha kula taliyey inuu iibsado diyaarad khaas ah waxaana uu sheekhu si taas loo suuro geliyo oo istusay inay muhiim tahay in la diyaariyo duuliyo gaar ah oo ka tirsan mujaahidiinta fikraddii ayaa sii bulaashay waxaana la arkay in halkii laga diyaarin lahaa hal duuliya ay tahay in la diyaariyo tiro duuliyayaal ah oo mustaqbalka xitaa noqon karo kuwa fuliyo fikradda miiska saaran oo ah in diyaarad lagu weeraro maraykanka xuseen almakhribi iyo lihaab cali oo ka tirsanaa mujaahidiinta ayaa lagu amray inay duuliyanimada bartaan xuseen ayaa aaday kenya halkaasoo uu ka bilaabay barashada duulinta diyaaradaha halka uu lihaab aaday maraykanka kuna biiray mid ka mid ah madaarista lagu barto diyaaradaha sida uu sheegayo khaalid al misri labadan mujaahid kama warahin waxa ay ku haminayaan hoggaanka sare hase yeeshee waxay arkayeen oo keliya in tani ay qayb ka tahay in la helo duuliyayaal kaxeeya diyaaradaha sheekh usaama bin laadin fikraddii hore waxay qaadatay fogaansho kale markii uu noo yimid mid ka mid a walaalaha oo ka codsanaya alqaacida inay ka taageerto howlgallo uu qorsheenayo oo ka dhan ah danaha maraykanka walaalkaas noo yimidna wuxuu ahaa hogaamiyaha weyn mukhtaar albaluushi oo loo yaqaano khaalid sheekh moxamed allaha ka soo daayo xabsiyada daalimiinta waxaana mashruuciisu ahaa in hawada lagu afduuba qaar ka mida diyaaradaha maraykanka sii deyntoodana shardi looga dhigo in maraykanku xabsiga ka sii daaya qaar ka mida maxaabiista muslimiinta oo uu ka mid yahay sheekh cumar cabdiraxmaan ayuu yidhi qoraaga maqaalka khaalid almisri markii ay alqaacida u soo guurtay afghanistaan kana soo tagtay suudaan waxay mar kale hoggaankii mujaahidiinta bilaabeen inay sii bulaaliyaan fikradda beegsiga maraykanka iyadoo weliba la adeegsanayo diyaarad waxaana hoosta laga xariiqay ahdaafta qaar ee ay mujaahidiintu beegsan karaan taas oo hoos u dhigaysa qabweynida maraykanka ee xilligaas aad u darnayd sida uu sheegayo qoraaga maqaalka waxaa mukhtaar albaluushi oo ah khaalid sheekh moxamed mar kale bilaabay inuu sheekh usaama binlaadin ku soo noqnoqdo isagoo ka codsanaya in lagu taageero fikraddii uu watay waxaana khaalid uu ahaa qof aad ugu xamaadsadaysan fikraddan maadaama isaga iyo ramsi bin yuusuf ay horay ugu guulaysteen inay maadooyin qarxa oo dareero ah ay saaraan diyaarado ameerikaan ah oo marayay filibiin camaliyaadkaas oo loogu magacdaray camaliyaadkii maniila sidaas darteed wuxuu arkayay inay suurtagal tahay in mar kale la fulin karo weeraro kuwaas shabaha iyadoo la afduubanayo diyaaradaha maraykanka hoggaanku ma diidin fikraddan hase yeeshee waxay rabeen inay hormariyaan iyadoo suurtagal noqon karto in diyaaradahaasi lagu burburiyo dhismayaal astaan u ah maraykanka oo ku yaalla gudaha dalkiisa si taas loo suurtageliyana ay tahay in la helo duuliyayaal mujaahidiin ah ayuu leeyahay khaalid almisri niqaashka iyo doodihii lagu gorfaynayay qorshaynta howlgalka ayaa si joogto ah u socday waxaana ugu dambayn la isku raacay in la helo duuliyayaal istishaadiyiin ah oo gudaha maraykanka ku afduuban kara diyaarado lana beegsan karo ahdaafta dib laga soo sheegi doono kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeeddii ayaa la qaatay go'aanka sida uu sheegayo qoraaga maqaalka waxaana markii ay dhaceen weeraradii safaaradaha maraykanka ee nairobi iyo daarasalaam ay alqaacida bilowday inay abaabusho weeraradii cadan iyo maraykanka kulamadii gaarka ahaa waxaa looga dooday sidii loo heli lahaa duuliyayaal diyaaradeed waxaana dhinaca kale laga niqaashay goobaha la beegsanayo oo la isku waafaqsanaa inay noqdaan gooba qiimo dhaqaale iyo mid astaameed ugu fadhiya maraykanka waxaana goobaha la cayimay ka mid ahaa aqalka caddee koongareeska iyo bantikonka iyadoo sidoo kale la beegsanayo goobo xarumo ganacsi sida boorsada shikaago ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan maqaalkan waxaa laga soo jaray kitaab goordhow soo bixi doona oo loogu magacdaray camaliyaat alxaadi cashara sebteembar bayna alxaqiiqa watashkiik maqaalaadka kale ee lagu baahiyey majalladda ummatun waaxida xiriirkana la leh weeraradii koob iyo tobankii sebteembar waxaa ka mid ah maqaal looga hadlay in khasaaraha ka dhashay weeraradaasi ay sii kordhayaan waxaana lagu soo gudbiyey daraasad uu sameeyey machad ku yaalla maraykanka oo lagu sheegay in isbitaallada maraykanka lagu daweeyo dad maskaxiyan ugu waashay weeraradaas islamarkaana qaarkood ay la'anayaan waxaana cudurrada soo wajahay ugu badan kansarka بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
mas-uulka ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa laga helay cudurka corona taasi waxa ay baqdin gelisay qaybaha kale ee maamulka gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle oo maanta hadlay waxa uu kheyladhaan u dirsaday dowladda federaalka waxa uu sheegay in qaad badan oo etoobiya ka soo gala la soo geliyo deegaanada uu maamulkaasi sheegto in uu ka taliyo sida beled weyn waxaan rabaa inaan dowladda soomaaliya u baaqa hirshabelle dhibaato ayaa ka jirto cid ka wacyi gelinaysaa uma jirto iyo cudurkaasi runtii oo runtii aad bay mas-uuliyiinta ugu gaabiyeen marka waxaan rabaa dowladda soomaaliya inay wax ka qabato maadaama la xiray xuduudaha yani iyo hawada soomaaliya diyaaradaha iyo dhammaan yani gaadiidka laga xiray waxaa jirto in gobolka hiiraan ama hirshabeelle yani xuduudaheeda ay iska furan yihiin jaadka ka yimaada dalka aanu dariska nahay etoobiya runtii uu u yimaado magaalada beledweyne si a khayralcaadi ah lagu keeno gawaari fara badan qaadkaas oo isaga goosha ilaa muxuu ahay gobolada dhexe ama maamul goboleedyada aanu dariska lanahay sida muxuu ahaay koonfur galbeed galgaduud iyo caasimadda ayuu u gudbaya iyo dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka hirshabeelle caasimadda yani labaad ee hirshabeelle waxaa ku sugan ciidanka militariga ee dowladda soomaaliya waxaana kama qabtaan waxaa ku sugan ciidamo kale oo yani amisoma runtii waxaan aada uga xumahay in ay hirshabeelle ka gaabisay ama qeybta fulinta ay ka gaabiyeen in ummadda la wacyigeliyo ama yacni xuduudaha la xira inay ka gaabiyaan saas darteed dowladda soomaaliya maadaama aysan ka fursanaynin waxaan ugu baaqayaa arrintaas inay wax ka qabtaan warka maamulka soo yeera waxa uu kusoo beegmayaa xilli etoobiya ay sheegtay in ay xirtay xuduudaheeda laakiin waxaa xusid mudan in guud ahaan xuduudbeenaadka ay la wadaagto soomaaliya in aysan xirin taas oo muujinaysa in soomaaliya ay u aragto dal iyada ka tirsan in badanna dadka arrinkaasi kuma baraarugsana oo xuduudaha etoobiya aan la wadaagno waa ay iska furan yihiin qaadka iyo ciidamadana waa ay ka soo galaan xilli etoobiya xuduudaha kale ee dalalka kale ay la wadaagto ee albaabada isugu dhufatay فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka dhuux caaw halka ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamij ka lamid intaanu ku kulmi doonno fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا